ujeedada aan ka humaymay waxay in oo in ummadan la horumarsiiyo in laka baxo gargaar sheeno laka baxo ummad in lan abuuro mashaaric lan abuuro la maalgeliyo guryer lan dhiso ilmo shugal la daro isbitaal lan dhiso nabad cusub lan abuuro ayaa ujeedada ahayta iyo intii unu kala weydiino maamulka southwest iyo ururada bulshada sidii in aragayaan xaaladda barakacayaasha ka nool yihiin walaan ka bedeli lahay ulajeeda an kawin unan koyn taasa ahayd mudane wasiir anta una aragaani way markaasi safarka kii weheliyey mas-uuliyiin sarsare oo ku tirsan u n ka oo qaramada midoobay madax ku dareed iyo kumid madaxdaas iyo jeelada lahay inaadan insharax
ma kamid tahayay qof ka dareero wakiilka horeyaha guud qaramada midoobay ka takhasusay arrimo arrimo qaxootiga iyo ay kaloonin la jiray qof fawka wakiilaani la jiray qof n d b ka wakiilaani la jiray n c r qofka dararta yaani la jiray iyo wasiir dawlaha arrimaha gudaha dawladda federaalka yaani la jiraan intaasba ujeedada intaas wafuud oo sida sida ansareyna inkoyana keliya in nolosha dadka dalakacayaasha ah la ka bedelo waayo labaatan shan sano ay umada may ka noolaysay gargaar keliya gargaarna waqtiga la xugudubay ummadan may wahay ilishii may ahayn balay ummad may ahayn wasoo saarka aadanka dheereeyo keliya mayn bahnina in gacan la siiyo gacan la kasii doorasho gacan la kasiiyo ma la hoolaasho in la maalgeliyaan baahanya ummadda maan baahan gargaar joogta ah in la siiyo
mudane wasiir way ognaa ini muddooyinkii laha dhaafi safaradan oo mas-uuliyiintan qaramada midoobey kii weheliyeen iyo meelo badan isan kamaraasan oo kismaayo kuma tahayti marka intiisan dareertan kormeerkin walahasiin kubahi i dadka noolalayo aragtada dawladda federaalka gaar ahaan wasaaraddaada wasiirka ku eto ya fadan lahay inaadan insharax maydinku badan ogaanay in oo dadka soomaaliyeed ama ha aha ina darka aha darkee ha ahaadaan ama dadka hadda soo noqdo hay kamanka kenya etoobiya ahaadaan dhammaanteedba marfado hayna wadanka kasoo noqdaan keliya baahneen fursad siiyo iyo laka maalgeliyo in lama abuuro deegaan cusub nabad cusub la abuuro waayo mud ay dhibaatooyey dagaalka sokeeye aada dhibaatooyey abaar badana aad aad dhibaatooyeen dhulkan waa dhul barwaaqaa dawladana diyaarmaynataa dadkaas si gacan siiso madaa wasaaradda qaabilsanta wasaaradda booliska iyo guriyinka atana diyaarna habeen maalin in radiso tuurin cusub ama magaalooyin cusub lanka danooyaa dadka soomaaliyeed marna suurad marna qadaaso qofna faylakanooqaayo qofna in booliskanoolaa kasamayin qof walba xaq ma in leeyahay xaqa qofka kale usan leeyahay iyo aan leeyahay dawladdana meeba lama dhalaashe qof kasta soomaaliya xuquuqsin usheelo
mudane wasiir marka laku hadalow dadka barakacyaalka e gobolada dalka soomaaliya yaa ka nagadahayan oo yoo markaasi wadamo badan ha ku baktaaleen sida yeman iyo kenya oo muddanayo ka dhibaataysnaayen dalkaiyo reetanka dhagdan jare qorshe dawladda soomaaliya oo aad wasiirku ku egtay iyo indajiidii dadkaasay masaakiinteen qorshe jiraan hadda nakajirta qorshe la-aan ahiran sadi mid hayto si guryaal uduhamsi lahaayo qorsheyaal badan jiraan wasaaradda dhinta ka hayto raali midoodan diyaar mata qorsheyaal kalesi gacan siiso sodaasa intan kooye si mashaariic oo maqsi ummadda laga dhisi lahay lana deegaameyn lahay iyo qaramada midoobay fikradii hadda may ata in la abuuro mashruuc cusub in la abuuro nolol cusub dadka barakacayaasha lama abuuro yaa ka go-aan waayo soomaali in ka in ka gudubto gargaarka waa wadan barwaaqa ah waa wadan hooley ah waa wadan beerley ah mablaan baahan ba yani maalin waliba gargaarkiisha ka tiirsanaado waayo walaayo un gacanteen ka taabano un soo saarano yaa ka baahi baxa korna waayo labaatan shan sano hadii mucaawinakii hay warkiin kara waasi geeg walaa ka dambooyna una maay go-anta in inuu hodan dareerno gacmo isqabsano ummadan hormartino sharafta iyo karaamada ummadda latana la soo celiyo go-aanada
mudane wasiir haddii aan kiila kaftame muddooyinkii laha dhaafi gargaarka bulshada ama dadka dhibaataysan sida owlaada ka badanaytay oo adabiyaasi gobolada dalka oo muqdisho iyo ka mid ata magaalada baydhabo dadka ka dhibaataysan ma inka talgalay reebaanankoy iyo kamid ata maywahe sababahaas maywahe in guryahinta la suubiyo in dadka beero la kamaalgeliyo in dadka makiinada laansheen dhiig ahina dareensooyanina dareentay inda indaani dadka walaayan baahanye mani dabate qof walba may diyaaran hayaa in deegaanka sukakoy ka naqayo una may diyaaran anaa inti gacanka siino saas maywahe ama gargaarka noolaashadiis walka roonya qofka walaagiisu gaamuushi ka tacbado iyaan ka baahi bahakooda laakiin wal ummad kala gacan galalsiyo ka jirto la sugaa faa'ido male kaas ahaan deegaanada koofureed waa deegaano barwaaqo ah waa deegaano oo iskaalmeeska iyo dhaqan aan la yimin unana diyaarmay ana ummaddaas gacan heshiina maamusho oo southwest haddaan dhisirna usan diyaarmayn ayaa in gacan arrintaas ka qeyb qaado dowladda walaalkana waxa ay ka go-an tahay in arrintaas daryeelka ummadda inta fiiriso
mudane wasiir anka dambeyntii muddooyinkii la dhaafay iyo muddadii helkaada qabatay oo wasiirka howlaha guud iyo guryeynta dowladda soomaaliya dabcan isbedel yala dareemay dadkana su-aalo isku weydiiyaan wasiir injineer saalax may qabadi ka wasaarad ahaan meeshaha ka kordhiidi soomaaliya wasaarado dowladda soomaaliya marka ma jeelada lahay adoo ha koobaasa walqabadka hal ilaa ma inaada nin sheegto qofka wadankan may laba soddon sana may ka dareeray burbur ka dareeray mudani koy wasaaradii nafkeed may may may kamid ahay may kamid ahatay barakaayaasha may ku guulaysay wasaaradda intayna dhiso afar dhaba xafiis intayna dhiso yaa yaa ku guulaysay aana xiskaa waaqafsi ka dhiso waayo maygu ogaaday dowlad shisheeye walantiin qabadaas haddii ad walan qabsana may tusay dadweynaha may tusay in oonu wal qabsado korno ayagoo walba dad shisheeye laan ka baahano wasaaradii iskaa u qabsa ka dhis tan kalena wasaaradda ee dhaqaale badana may soo geliyay dowladda oo miisaanadii dowladda kakabiya soo gelin may kaloo ka guulaysanay intiinu dhagaxa dhegno wasaaradda caafimaadka may kaloo adan ka guulaysanay intiinu dhisya dhisoo ka bilaaba wasaaradda maaliyaha yani dareeraan yani dibuliska wadan ka bilaawaday haddii walaa ka dambooyena hoblaylan dareere ilahay idin sheegi kaasina waa haya wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta dowladda soomaaliya injineer saalax oo warmaay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo injineere warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya iyada keenka mahadnagaas fursadda qaaliga oo adsiida
sida aada mahadsantihiin sida habsamee deega bayro lagu soo dhawaayo shacabka reer baydhabo bayrow janayn aada aa mahadsan waa shacab oo ah nabadda jeel waa shacabka kala soo saarta jeel ilaahayna barwaaqa iyo daraade ilaahayna han kordhiyo wadillahi tawfiiq wasalaamu calaykum